Beeralayda gobolka Hiiraan ayaa waxay saameyn xooggan kala kulmeen isbeddelka cimilada gaar ahaan marka la gaaro xilli roobaadka oo ay yimaadaan fatahaado iyo xilliyada uu biyo yareeyo Webiga Shabeelle kuwaas oo saameyn ku yeeshay dalagyada noocyadooda kala duwan. Beeralayda gobolka Hiiraan ayaa waxaa tacbashadooda ay ku tiirsan tahay biyaha Webiga Shabeelle iyo waadiyada beerahooda waraabiya marka la gaaro xilli roobaadka. Yuusuf Cabdulaahi Dhaqane oo ka mid ah beeralayda deegaanka Haare Cadey ee galbeedka gobolka Hiiraan ayaa raadiyo beerula uga warramay sida isbeddelka cimilada u saameysay beerahooda.
Aniga magacayga horta waa Yuusuf Cabdulaahi Dhaqane oo ku nool deegaanka Haare Cadey gaar ahaan galbeedkii magaalada Beledweyne. Marka saameynta marka waxaa waaye in hortag iyo wax badan aan aniga horta naftaan aan ku sameynaa deegaanka Haare Cadey aan ku sameynaa waa la xarbinaa intaan la xarbin karno ilaa iyo buuro dhig iyo ilaa iyo isku dayn rabsho badan aan la marnaa kanaalada maartahay aan aad u xoojina marka rabsho badan aan la marnaa alxamdulillah haddana waxaa waaye waa waa hadda dalag fiican aan ku aalo beeraha hadda biyo baxadii hore kadib hadda waxaa waaye waa waa la tabcay horta biyaha maartahay saameyn badan ay nagu yeeshaan mararka qaar sababtoo ah waxaa waaye mararka qaar beerihii oo wax yar ay ka dhiman yihiin miseba go-oo haaye ay maaragtay biyo soo fatahayaan waxaana waxaa waaye alxamdulilah waa ummadda dhammaan nala qabtaa naga le ma aha ummadda islaamka oo gobolka hiiraan ku nool amase ilaa da isku dib weyn shabeelle waa isku soo fatahaa markasta maaragtay beerihii oo marka soo go-oo haaye dalagii soo go-oy amase dhexda muruu haaye mararka qaar ayna soo saameeyaan wixii maaragtay waxay noqonaysaa ilaa calalahaad ka qaad ay noqonaysaa waxaa waay aada looga shiidaa haddana kadib haddana maaratahay haddana sanadka hadda ugu dambeeyey dalageedii oo maaratahay ku aalo sida badankood ay ku aalaan wax weyn aan laga qaadin ay sanadka hadda kusoo aaday marka dadkeeda waxay u badnaan khasaare u badnaan aad oo aad ay khasaare u badnaayeen sida ay kusoo aaday sanadka hadda aan soo dhaafnay maaratahay alxamdulilah hadda dad badan hadda kasoo qabtay dad badan maaratahay weli waaye hadda ay ku howl jiraan aada oo aada isbedela ku imaanaya maaratahay waa ciidda markii hore waa fiican tahay laakiin ma markii biibaxadan ay baxdo waxaa waaye ciidda kale oo maaratahay beeraha soo saarmayo waa maaratahay ciiddaas ayada waxweyn sida badan kuma baxaan marka dadka waxay jecel yihiin biibaxadan ma jeclo oo maaratahay ciiddiyaaba oo ciiddan dambe oo imaanayso oo biibaxada la socoto ciiddaas macnaha ay waxweyn dalaga weyn isku bixinin saas taas darteeda marka ay biibaxada ayadana ay ay usii jecleen badana alxamdulilah hadda waxaa waaye biyaha hadda webiga aad oo aada isu yaryahay biyihiisa isu yaryahay marka alxamdulilah hadda laakiin waa hadda waa iska fiican yahay hadda beeraha hadda alxamdulilah beeraha hadda iskaga fiican yahay hadda waa waraabka okay waa hadda si kastaba ha ahaatee beeralayda gobolka hiiraan ayaa waxaa soo saara noocyo kala duwan ee khudaarta dalka kuwaasi oo qaarkood loo iibgeeyo qaybo ka mid ah gobollada kale ee dalka